بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صفيه وخليله صلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين وبعد ولا ليال ودرسيني سدحاد هي كتابكني الهدي الواضح في الذب عن معتقد السلف الصالح waxaanu bartamaha uga jirnay walaalayaal nimankan aannu doonaynay in ilaahay uu ku soo hanuuniyo nusuustan salafka aannu ka soo naqlinay meeshii ay ku hanuuni lahaayeen kitaabka waxay ku fureen shubuhaad haddaba marka shubuhaadkaas ayaannu jecelnahay inaannu ka jawaabno oannu uga jawaab celinno tusaale ahaan khudbada kitaabka ayay shubho ku soo arooriyeen waxayna yidhaaheen khudbadan kitaabka waxa ku qoran oo ah tanazaha can alandaad waalarkaan waalaalaad laa yaxwiihi makaana walaa yajri calayhi zamaan ilaahay wuxuu ka fogaaday wax lamida iyo xubno iyo qalab ilaahay makaan male waxaas waxay yidhaaheen ilaahay asagu naftiisa uma diidin oo si cad ilaahay naftiisa uguma diidin ayay dhaheen ee ilaahay wuxuu ku gaabsaday laysa ka midlihi shay ilaahay wax lamida ma jiraan halkaasuu ku gaabsaday oo nafyi ijmaaliyuu ilaahay sameeyey nafyi tafsiiliya lama samayn karo ayay yidhaaheen haddaba waxaannu walaalayaal taas aannu uga jawaabaynaa yaa qaacidadaas dejiyey nafyi tafsiili ah lama samayn karo ma ilaah baa yidhi mase nebi moxamedaa yidhi sala allahu wasalama calayhi ilaahay miyaa yidhi nafyi tafsiiliya lama samayn karo oo lama dhihi karo ilaahay qalab ma le xubno ilaahay ma le makaan ilaahay ma le carad ilaahay ma aha jawhar ilaahay ma aha nin ilaahay ma aha naag ilaahay ma aha waxaas layma dhihi karo yaa yidhi oo nefyigaa tafsiiliya layguma samayn karo ma rabbiyaa qur-aankiisa ku yidhi mise nebi moxamedaa yidhi sala allahu wasalama calayhi ilaa adigu waxaad sheegeen nahyi ma bannaanaad leedahay ma bannaana waxaa lagaa dooni aayadda ku dhehaysa nefyi tafsiiliya lama samayn karo ama xadiiska ku dhahaya inaad la timaadid taasina ma jirto qur-aan dhahaya nefyi tafsiiliya lama samayn karo ama sunno dhehaysa nebi ma jirto waa marka qaaciddo iyagu ay jeebkooda ka degsadeen xataa hal nin oo salafu saalixa oo yidhi nefyi tafsiiliya lama samayn karo ma hayo marka qaaciddo adinku aad jeebkiinna ka dejisateen ha ku weerarinina kutubta islaamka ha ku weerarinina kutubta islaamka qaaciddo jeebkeenna aad ka dejisateen midda kale marba haddii ilaahay yidhi laysa ka midlihi shay ilaahay wax lamida ma jiro hadduuba ilaahay yidhi aayaddaas si cad waxay u diidday arkaan inuusan ilaahay lahayn xubno ilaahay inuusan lahayn jawhar inuusan lahayn carad ilaahay uusan lahayn waa laga fahmi maxaa yeele qur-aanka dhanaaba si mujmaloo duuduuba u hadla si duuduuba hadduu qur-aanku u hadlay oo qofkii uu tafsiiliyo wixii qur-aanka uu ka fahmay uu faahfaahiyo qofkaasi qur-aankii ayuu ka ambaqaaday ee maana wax qur-aanka uusan qorinin lama uusan imaanin midda kale waxa weeye nafyiga tafsiiliga ah salaf kutubtii salafu saalix ayuu ku qoran yahay tusaale ahaan waxaannu u soo qaadan karnaa kitaabkan taxaawiyada ee nin salafiyu uu qoray sow nefyikaas kuma qorra tafsiiliga ah sow ma uusan odhanin tacaalaa cani alxuduudi waalghaayaad ilaahay soohdimo male meeluu ku dhammaado ilaahay male wal arkaan xubno ilaahay male wal acdaa'i jawaarix ilaahay male wal adawaati adawaad ilaahay waa ka sara maray adawaad qalab ilaahay waa ka sara mara oo ilaahay qalab male laa taxwiihi ljihaatu situ lixda jiho ilaahay ma koobto oo lixda jiho ilaahay waa ka sara maray sidaasuu ma uusan odhanin caqiidadii salafu saalix kutubtii salafka sowsuga kuma qorra markii sidaas la yidhi waxay dhaheen midkan kitaabkani isagu daxaawiyadu ihbaaduu soo hormariyey marka ihbaad haddii la soo hormariyo nefyi tafsiiliya waa la samayn karaa oo kitaabkan daxaawiyadu ihbaaduu asagu soo hormariyo sifaad fara badanuu ilaahay u soo sugay dee taa waxaannu leennahay sow kitaabkeennan isaguba ihbaad kuma qorra sow ilaahay uma aanaan suginnin xamdi alxamdu lilah sow ma aanaan odhanin sow ilaahay uma sugin waasic oo ma aanaan odhanin alwaasici alfadli sow ilaahay uma aanaan sugin juud sow ilaahay uma aanaan sugin samaawaadka iyo ardada iyo waxa ku jiraah inay alla addoommo u yihiin haye ihbaad innaguba waan samaynay marka shubhadaasi halkaas ayay ku baaba'day ilaahay ayaana ku mahadsan subxaanahu wa tacaala ina waafajiyey waxay kalay shubho ay ku soo arooriyeen kitaabkan markii ay arkeen waxay yidhaaheen kitaabkani wuxuu qoray waqad qaala alimaamu qaadi alqudaa taajuddiin cabdulwahaab assubki fii kitaabihi muciidi innicam wa mubiidi inniqam qaadigan uu hadalka ka soo guuriyey bay yidhaaheen kitaabkani oo uu yidhi afartii madhabba ashaaciray ahaayeen taas waxay ku uga jawaabeenay shubha ay ku soo arooriyeen waxay yidhaaheen afarta madhab inay ashaaciro ahaayeen waxaa sheegay bay yidhaaheen sheekhan subki la yidhaah waxay yidhaaheen subki wuxuu ahaa nin mutacasib ah oo hadalkiisa aan la qaadan karin aabbihiisna way aflagaadeeyeenoo waxay dhaheen sheekhaan aabbihiis asna mutacasib uu ahaa subxaana rabbika rabbialcizati camaa yasifuun war walaalayaal xaqa haddii laydiin sheegay ma waxaad aflagaadaynaysaan culimmadii ahlulxadiidka ahayd sow subki iyo aabbihiisba ma aysan ahayn axaadiistii rasuulka raggii xambaarsanaa sala allahu wasalam calayhi yaa adinka idinkaga horreeyey oo ku tilmaamay subki iyo aabbihiis inay ahaayeen mutacasib ay ahaayeen inay tacasubi jireen maxaa yeelay tacasubku waa qofku inuu baadilka uu u tacasubo xaqana uu ka dhinac maro waa kelima khatiir ah taasi waxay halis u tahay culimmadii islaamka ee ahlulxadiidka oo dhaawac cirdigoodii iyo sharafkoodii meel looga dhacay marka taas waxa weeye wax shubha xataa la odhan karo ma aha waxay kale yidhaaheen oo shubha ay ku soo aro waa aflagaadda uun taasi shubha lama odhan karo waxay kale yidhaaheen subki wuxuu ahaayay yidhaaheen qarnigii lixaad qarnigii lixaad ayuu ahaay ayay yidhaaheen marka dadkii isaga ka horreeyey ashaacira ma ahayn ayay yidhaaheen maxaa yeelay isagu qarnigii lixaad uunbuu ahaa marka wax isaga ka horreeyey miyaa jira oo ashaacirada ammaanay amaba sheegay madaahibta afartaa in ay ashaaciro yihiin wax sheegay miyaa jira ayay yidhaaheen taasi marka walaalayaal shubhadaas waxaannu iyadana uga jawaabaynaa kitaabkan la yidhaaho tabyiinu kadibi almuftari oo uu iska leeyahay sheekhii weynaa ee muxadidka ahaa ee imaam annawowi uu ku tilmaamay xaafiduddunyaa adduunyada dhan ninkii ugu xifdiga badnaa oo ugu axaadiista badnaa in uu yahay ku tilmaamay ayaa wuxuu ka qoray abulxasan alashcari iyo raggii ashaacirada ahaa kitaab dhan ayuu ka qoray raggaas kitaabkaasi uu qoray kulligood waxay ka horreeyeen qarniga lixaad iyagu waxay leeyihin qarniga lixaad uunbaa ninkani yidhi afarta madhab ashaaciray ahaayeen kulligood kitaabkaasi ragga uu qoray oo ahlulxadiisiya iyo ahlulfiqhi ah ahlul usuul iyo ahlul afar ah lixdii boqol way ka wada horreeyeen kitaabkaas ayaad ka daalacan kartaan tabyiinu kadibi almuftari fii ma nusiba lilimaam abilxasan alashcari la yidhaaho midda kale waxaa weeye culimmada intooda badan oo subki ka horreeyey ayaa waxay sheegeen inay madaahibta madaahibta afarta ah inay yihiin ashaaciro ay ahaayeen ayay sheegeen tusaale ahaan waxaannu u soo qaadan karnaa sheekhii xaafidka ahaa ee la odhan jiray alqushayri xaafid alqushayri ayaannu u soo qaadan karnaa xaafid alqushayri wuxuu yidhi ittafaqa asxaabu alxadiid culimmada asxaabulxadiidku waxay isku waafaqeen buu yidhi anna abalxasan abulxasan alashcari kaana imaaman min a'immati asxaabi alxadiid inuu ka mid ahaa culimmada asxaabulxadiidka weliba raggooda imaamka ah wa madhabuhu madhabu asxaabi alxadiid madhabka caqiidada uu ka aaminsan yahana asxaabulxadiid caqiidaday aaminsanaayeen wuu ayuu yidhi qushayri takallama fii usuuli diyaanaat calaa dariiqati ahli sunna diinta usuusheedii ayuu ka hadlay waddadii ahlu sunnada oo la yiqiin ayuuna uga hadlay wa radda wuxuuna radiyey cala almukhaalifiina min ahli zayqi waalbidca bidcada iyo ahlu zayqa oo sunnada nabiga khilaaftay ayuuna sheekhu radin jiray ayuu yidhi wa kaana sayfan masluulan wuxuu ahay buu yidhi seef lagu siibay ahlulbidca ayuu ahaa buu yidhi abulxasan alashcari sheekhaasi qarniga lixaad wuu ka horreeyey oo qarniyadii afaraad ayuu ahaa sidaasuuna abulxasan u ammaanay iyadoo si toosa ashaacirada loo ammaanay oo qarnigii lixaad sheekh ka horreeyena waxaan tusaale u soo qaadan karnaa imaamkan weyn alimaamu alfaqiih abulisxaaq ashiiraazi maqaaladii qaaliga aheed uu yidhi wuxuu yidhi abulisxaaq ashiiraazi alashcariyatu acyaanu ahli sunnah wa nusaaru shariica انتصبوا للرد على المبتدعة من القدرية والرافضية والرافضة وغيرهم فمن طعن فيهم فقد طعن أهل السنة وإذا رفع أمر من يفعل ذلك إلى الناظر في أمر المسلمين وجب عليه تأديبه بما يرتدع به كل أحد wuxuu yidhi abulisxaaq ashiraazi ashcariyadu ahlu sunna waljamaaca indhahoodii wayuu yidhi bolufirs iyaguna waxay leeyihiin kitaabkan waxaa ninka qoray wuxuu ka soo guuriyey taajuddiinu subki oo qarnigii lixaad ahaa war abulisxaaqu shiraazi ma qarnigii lixaad u ahaa isaguna qarnigii afaraad ayuu ahaa wuxuuna leeyahay ashcariyadu ahlu sunnada dadka indhaha u ahwy ahlu sunnada dadka indhaha u ah weeye saas ayuu leeyahay midda kale ragga la leeyahay lixdii boqol wax ka horreeyey ma jiraan oo ashaaciro ahaa amaba sheegtay taas walaalayaal waa shubho aad daciif u ah maxaa yeelay kitaabka la yidhaaho tabyiin kadib ilmuftari rag fara badan ayuu qoray oo qarniyadii lixaad ka horreeyey oo kulligood ashaaciro ahaan jiray waxaa ka mid ah qaadiga la yidhaaho baaqilaani waxaa ka mid ah sheekhii isaguna la odhan jiray sheekhii la odhan jiray ayaa ka mid ahaa abulqaasim alqushayri waxaa ka mid ahaa sheekhii isaguna la odhan jiray abulisxaaq ashiraazi abulisxaaq ashiraazi ayaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa abubakar bnu lfuurak sheekhii la odhan jiray ayaa ka mid ahaa iyo rag fara fara badan oo meeshan aanu ku soo koobi karin waxaa ka mid ahaa sheekhin xaafidka ee la odhan jiray abunucaym ayaa ka mid ahaa saaxibulxilya waxaa kaloo ka mid ahaa abudari alharawi abudari alharawi wuxuu geeriyooday afar boqol soddon iyo afartii waa kuwa odhanahaya ashaaciro lix boqol wax ka horreeya hala keeno afar boqol soddon iyo afartiiyuu geeriyooday alxaafid abudarin alharawi waxaa ka mid ahaa ragga ashaaciradee qarniyadii lixaad ka horreeyey alxaafid abubakar albayhaqi ayaa ka mid ahaa wuxuu dhintay afar boqol konton iyo siddeeddii waxaa ka mid ahaa alxaafid abubakar alkhatiib alimaam alkabiir wuxuu geeriyooday afar boqol lixdan iyo saddexdii waxaa ka mid ahaa abulisxaaq ashiraazi saaxiibulmadhab saaxiibulmuhadab sheekhaas wuxuu geeriyooday isaguna afar boqol toddobaatan iyo lixdii ayuu geeriyooday iyo intaas iyo wax ka badanba marka qofkii soo hanuunahaya walaalayaal waannu u caddaynay xaqii waxyaalaha kale oo cajiibka leh oo nimankani ay ku andacoodaan waxaa ka mid ah waxay yidhaaheen kelimadan ah qad kaana walaa makaana ee kitaabka ku qoran wa huwa alaana calaa maa kaana calayhi qabla khalqi almakaan horta qad kaana walaa makaana ilaahay waa jiri jiray makaanna ma jiri jirin wa huwa alaana calaa maa kaana calayhi qabla khalqi almakaan makaanka intuusan ilaahay abuurin suu ahaayuu haddana yahay kelimadaas waxay yidhaaheen xaggee ka keenay ninkani ninkan kitaabka qoray xaggee ka keenay ayay yidhaaheen ma kelimo salafu saalix ay adeegsadeena war adeerayaalow kelimadan waxaa adeegsaday oo yidhi sayidunaa caliyu bni abi taalib ayaa yidhi waxaana soo guuriyey kitaabkan la yidhaaho alfarqu bayna alfiraq ayaa soo guuriyey alfarqu bayna alfiraq ayaa soo guuriyey sayidunaa caliyu bni abi taalib ayaana kelimadaas ku dhawaaqay waxaa kaloo eraygan yidhi rag fara badan ee ka mida culimmadii salafu saalix rag fara badan ee ka mida ayaa ereygan ku dhawaaqay abulxasan alashcari naftiisa ayaa ereygan ku dhawaaqay oo dhihi jiray kaana walaa makaana fa khalaqa alcarsha waalkursiy walam yaxtaj ilaa makaan wa huwa bacda khalqi almakaan kamaa kaana qabla khalqih salafkiiyaa yidhi kelimadan waxayna ku qoran tahay kitaabkan la yidhaha tabyiinu kadib ilmuftari lambarka boqol iyo konton ayay uga qoran tahay in culammadu ay adeegsan jireen salafu saalix iyagoo ka soo qaatay kitaabka iyo sunnada nabigeenna sala allahu wasalam calayhi waxaan intaas ugu siyaadinaynaa oonu ugu daraynaa waxa ay annaga kitaabkeennan ku bushinahayaan oo shubhada ay uga dhigayaan oo ah nafyi tafsiili lama isticmaali karo qaacidadan horta waannu ognahay waxaa dejiyey ibnu taymiya ibnu taymiya oo sheekhoodii ah isaga naftiisaa isticmaalay nafyiga tafsiiliga ah oo wuxuu yidhi lafdulxawaadis mujmal ayuu yidhi ibnu taymiya xawaadista ereygeedu waa wax duuduuban uu yidhi qad yuraadu bihi alacraad waalnaqaa'is wallaahu munazahun can daalik waxaa dhici karuu yidhi xawaadista in loola jeedo acraad naqaa'is wallaahu munazahun can daalika acraad iyo naqaa'isna ilaahay waa ka fog yahay buu yidhi ibnu taymiya sow nafyi tafsiiliya ma aha oo ibnu taymiya uu isticmaalay wuxuu ku isticmaalay kitaabkiisa la yidhaaho minhaaju sunna juska koowaad lambarka laba boqol iyo labaatan iyo afar ayuu nafyigaa tafsiiliga ah ibnu taymiya uu ku isticmaalay marka sheekhiinnii xataa sheekhiinna aad ka soo jeedaan ee ibnu taymiya ma waxaad leedihiin isaguna nafyi tafsiiliyuu isticmaalooo xaqa ma uusan fahamsanayn baldhaha aannu idin aragne marka halkaasna waxaa ku burburay shubhadii ama shubuhaadkii ay ku soo arooriyeen casharkii aannu aqrinay oo khudmadii kitaabka waxyaalihii ay ku soo arooriyeen ayaa halkaas ku baaba'ay annagoona la jaan qaadi doona lana socon doonna wax walba ee shubho ah oo kitaabkan ay ku soo arooriyaan inaannu jawaab munaasib u ah aannu ka siinno waxaana rajaynaynaa iyaga naftoodu inay ku soo hanuunaan in shaa allahu tacaala ilaahayna ha waafajiyo alta'wiilu wasalafu saalix haadaa midkani alta'wiilu waa ta'wiilkii iyo wasalafu salafkii salafkaasoo asaalixu ee wanaagsanaa halkan waxaa looga hadli salafu saalix iyo ta'wiil waxaa in badan ay shaaciyaan nimankan mubtadicada ah waxay faafiyaan ashaaciro ayaa wax awisha oo salafu saalix waxba ma aysan awili jirin ee nusuusta daahirkeeda ayay caqiidaysnaan jireenoo waxba ma aysan awili jirin ayay yidhaahaan halkan marka waxaannu ku soo gudbinaynaa qoraallo fara badan ee salafkii laga hayo inay sifaadka ilaahay qaybo ka mida ay awileen iclam ogaaw anna ta'wiila luqatan min luqa xagga luqada huwa ta'wiilku min aala wuu laabtay ya'uulu wuu laaban xaggiisuu ka ahaaday ey rajaca wuu laabtay aala ya'uulu waa laabtay halkaas ayuu ka yimi ta'wiilku luqa ahaanu waisdilaaxan min isdilaaxin xagga heshiiska culimmadana xamlu lafdi waa lafdiga xambaaritaankiisii calaa hayri madluulihi lafdiga macnihiisii uu tusinayey hayrkiis lagu xambaaro macnahaasoo addaahiri minhu lafdiga ka muuqday macnihii lafdiga ka muuqday wax aan ahayn in lagu xambaaro weeye lafdiga maca ixtimaalihi lafdiga xambaariddiisa micigiisana lagu xambaaro macnahaas waa macno lafdigu uu xambaari karoo ka suurtageli kara bideliilin bisababi deliilin deliil sababkiisaana loogu xambaari deliilkaasoo yacdiduhu xoojinaya xamligaas xambaariddaas xoojinaya taawiilka waxaa la yidhaah eraygan macnihii uu tusin jiray oo isaga daahirkiisa ka muuqday maahane macno kale oo daahirkiisa aan ka muuqan in lagu fasiro iyadoo weliba ta'wiilkaas laga amba qaadaayo deliil inuu haysto oo aan ahayn nin walbow sifaadka ilaahay iska shabkaxso ama nusuusta iska shabkaxso aysan ahayne deliil inuu wato ta'wiilku ayaa laga maarmaan ah fa haadaa kan kaasoo a ta'wiilu ta'wiilka ah qad xaqiiqa habata ta'wiilkaas wuxuu ku sugnaaday fi lkitaabi wa sunnati kitaabka ilaahay iyo sunnada nabigeenna sala allahu wasalam calayhi ayaana bartay ta'wiilka hubuutan sugnaasho ayuu ku sugnaaday hubuudkaasoo qadciyan go'naan loo nisbeeyey hubuudkaasoo laa yukhaalifu fiihi hubuudka dhexdiisa axadun axad uusan khilaafi karin kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga sala allahu wasalam calayhi ayada nafteedaaba na bartayba inaan wax ta'wiilinno wa mihaaluhu ta'wiilka mihaalkiisii min alqur'aani qur'aanka xaggiisa laga mihaaliyey qur'aankaasu alkariimu wanaagsan qowluhu tacaalaw waa ilaahay qowlkiisa ilaahay qowlkiisa subxaanahu wa tacaalaw taawiilka qur'aanka naftiisaaba na barahayaba muxuu yidhi ilaahay nasullaaha ilaahay ayay halmaameen fa nasiyahum ilaahay isaguna naartuu uga tegey marba hadday ilaahay cabsidiisa iyo aayaadka ilaahay ay halmaameen rabbi isaguna naartuu uga tegey iyo wa qowluhu tacaalaa ilaahay hadalkiisa fal yowma maantaan nansaahum aannu ka tegaynaa naarta uga tegaynaa kamaa sidii nasuu iyaguba ay u halmaameen liqaa'a yowmihim yoomkooda kulankiisa ay u halmaameen haadaa oo kana maalintan naxdinta le ee qiyaamaha sida iyaguba ay u halmaameen innaguna waxaannu uga tegaynaa cadaabka dhexdiisa afa yajuusu ma bannaan yahay nisbatu nisyaani halmaan oo lilaahi tacaala ilaahay loo nisbeeyo ma bannaan tahay walxaal huwa nisyaanku nawcun uu yahay noocaasoo min alghaflati halmaan ah macnaha waxaa weeye nisyaan macaani fara badan ayuu ku yimaadaa laakiin macnaha hadda maskaxdaada u soo degdegaysa markaad aragto ereyga nisyaan waxa maskaxdaada u soo degdegaaya waa halmaan maca daalika ilaahay wuxuu yidhi falyawma nansaahum marka nansaahum taas ma waxaan ku fasiraynaa ilaahay inuu halmaan leeyahay oo ilaahay waxbuu halmaamaa ilaa qur-aanka daahirkiisu saasuu ku yimid maya waxaannu ku awilaynaa bimacnaa natrukuhum naartaan uga tegaynaawo maxaa yeelay aayadda inaad sidaas u fasirto aayad kale ayaa ku amraysoo qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamaa kaana rabbuka nasiya rabbigaa ma aha mid wax halmaama mid wax halmaama rabbigaa ma aha marka wamaa kaana rabbuka nasiyaa rabbigaa wax ma halmaamo ayaa waxay ku leedahay ereygaas falyowma nansaahum daahirkiisa ha ku fasirina iska jir oo halmaan ha ku fasirin aayaddan kalea ku dhehaysa marka waa ta'wiilkii oo laga helay kitaabka qur-aanka ah walaa yasuuqu liman qof qof uma wadmaayo mana u ansaxayso qofkaasoo yu'minu billaahi ilaahay rumaysan walyowmi rumaysan yoomkaasoo alaakhiri dembeeyey an yaquula inuu yidhaaho annisyaanu halmaanku sifatun waa tilmaan tilmaantaasoo min sifaatillaahi tacaala ilaahay tilmaamihiisa ka mid a ma waxaannu odhan karnaa qur-aanku nisyaanuu sheegay saas awgeed maadaama qur-aanku nisyaan uu sheegay nisyaanku waa tilmaan ka mida tilmaamaha ilaahay lama odhan karo walaakinahu nisyaankaas laysa nisyaanka ilaahay ka nisyaaninaa halmaankeenna la mid maaha ma saasaan odhan karnaa war waxaasi caqiide miya ilaahay waa halmaamaa laakiin halmaankeenna la mid maaha lama odhan karo oo an yaquula ama qofku inuu yidhaaho huwa nisyaanku nisyaanun waa nisyaan nisyaankaasoo yaliiqu bijalaalihi ilaahay weyninkiisa u cunanma ama qofku ma dhihi karaa qur-aanka nisyaanka uu sheegay waa nisyaan ilaahay u cunanma nisyaan ilaahay u cunanma wey miyuu odhan karaa ma odhan karo nisyaan ilaahay u cunanma wey qof odhan karaahi ma jiro wa fii tafsiiri alimaami imaamka tafsiirkiisa waxaa ku sugnaa ibni jariirin altabari alsalafi ibnu jariir altabari oo culimmadii salafka ka mid ahaa tafsiirkiisa waxaa ku qornaa juska saddexaad lambarka lix boqol iyo toban iyo sagaal falyowma nansaahum ay natrukuhum fi lcadaab cadaabka dhexdiisa ayaannu uga tegaynaa saasuu ku fasiray sheekhaas oo nisyaanka ayuu ka leexiyey macnaha hadda maskaxda u soo degdegaysa oo halmaankii ah wuxuuna u leexiyey bimacna tarki ayuu u leexiyey sow ta'wiil ma aha oo selafkii ka sugnaaday fa anta adigu taraa waxaad arki yaa man qofow qofkaasoo yuuminu billaahi ilaahay rumaysanow anna bna jariirin ibnu jariir ibnu jariirkaasoo asalafiya ee salafka loo nisbeeyey yu'awilu nisyaana nisyaanka inuu awilayaad arki nisyaankaasoo alwaaridda filkitaabi kitaabka ku soo arooray bitarki tarki inuu ku awilaayo waad u jeeddaa marka ta'wiilka salafkaannu ka barannay wa midlu daalika ta'wiilkaas waxaa la mid a ta'wiilkaas mid la miduhu fii sunani tirmidi tirmidi sunankiisuu ku sugnaaday juska toddobaad lambarka boqol soddon iyo siddeed qaala abuu ciisa tirmidiyu abuu ciisa tirmidi wuxuu yidhi waqad fasara bacdu ahlilcilmi ahlulcilmiga qaar ka mid a haadihi tan ayay fasireen taasoo alaayata aayadda ah falyowma nansaahum qaaluu waxay yidhaaheen innamaa macnaahu qowlkan ilaahay macnihiisu wuxuu yahay alyowma natrukuhum fi lcadaabi maantaan cadaabka dhexdiisa aannu uga tegaynaa cadaabka dhexdiisa maantaannu uga tegaynaa saasuu ku awilay tirmidi oo wuxuu leexinaa falyowma nansaahum taas inaadan u macnayn halmaan oo ilaahay aadan halmaan ku sifayn ayuu leexiyey markaasuu wuxuu u leexiyey bimacna tarki marka ta'wiilkan waad aragteen walaalayaal sidaas ayuu salafka uga sugnaaday iyagu marka maxay ka yidhaaheen ta'wiilkan markay arkeen shubha ayay ku soo arooriyeen waxay yidhaaheen midkani ta'wiil maba ahane magicii ka beddeleen waxay yidhaaheen ta'wiil lama yidhaahe waxaa la yidhaahaa tafsiir tafsiiraa la yidhaaha yidhaheen magicii beddeleen baleeg war heedhe maxaa yeelay iyagu waxay leeyihiin nisyaan oo bimacna tarki ah luqadiiyaaba lagu arkay luqaddii ayaaba lagu arkay asagoo bimacna tarki sidiisubu isaga yimaadaa marka ta'wiil maba ah ayay yidhaaheen warheedha waxaa weeye eraygu laba luqa hadduu leeyahay horta nisyaanka luqadiisu tarki way ku timaadaa bimacna alghaflatina waa ku yimaadaa shayga oo la halmaamo laakiin nisyaan markii la yidhaaho dihniga iyo maskaxda waxaa u soo degdegaaya midkii halmaanka ahay marka shaygii maskaxda u soo degdegaayay haddii lafdiga laga leexiyo oo macno kale loo leexiyo ta'wiil waa lagu tilmaamaa ta'wiil waa lagu tilmaamaa sababtoo ah taas waxaa tusaale u ah abulciisa atirmidi kitaabkiisa sunanu tirmidi markii uu ka hadlaayey baabu fadaa'il asadaqa markuu maraayey yadda markuu ka hadlaayey muxuu yidhi wuxuu yidhi tirmidi yadda ta'wiilkeeda wuxuu ku tilmaamay quwo in lagu awilo oo wuxuu yidhi jahmiye qole la yidhaah ayaa yadda waxay ku awilaan quwa awood ayay ku awileen buu yidhi marka waxaana luqa ahaan la og yahay yadda luqa ahaan inay ku timaado quwo iyadoo luqadeedii bimacna alquwa tahay ayuu wuxuu ku tilmaamay abuu ciisa atirmidi inay ta'wiil tahay yaddu inay bimacna alquwati ay asal ahaan ugu timaadana waxaad kala xidhiidhi kartaa kitaabkan la yidhaaho alsaxaaxu aljawhari fii maaddati yaddin maaddada yad markuu ka sheekaynaayo ayuu leeyahay waliyaddu alquwa marka haddaad sidaas tidhaahaan waxay noqon iyadaba abuu ciisa tirmidi ta'wiilka uu sheegay oo jahmiyadu inay yadda quwo ku awileen iyaduba inaan la dhihi karin tirmidi inta lagu bushiyo in la yidhaaho tirmidi asagoo wixiisa ta'wiil ma aha ee luqa ahaanayba yaddu bimacna alquwa ugu timaadaa marka shaygu asagoo luqa ahaan macnahan ugu yimaada laakiin macnaha u badan oo loo isticmaalo oo dadka maskaxdooda u soo degdegaya haddii laga leexiyo ta'wiil salafku way ku tilmaami jireen sida tirmidiba uu ugu tilmaamay shubhadaasina halkaas ayay ku baaba'day wa haadaa midkani tarjumaanu alqur'aani qur-aanka midkii tarjumay wy wa xabru ummati sayidinaa sayidkeenna ummaddiisa ummaddaas caalimkeedii ah muxammedin ah sayidkeennu sala allahu wasalam calayhi cabdullaahi ibnu cabbaasa caalimku radia allaahu tacaala canhu yu'awilu wuxuu awilaa cabdullahi bnu cabbaas qowlallaahi tacaala ayuu awili yowma maalin yugshafu can saaqin shanshada la faydi doono saaqaasuu awilay wuxuu ku awilay biyugshafu can shidda dhibaatada la faydi doono naqala daalika ta'wiilkaas ibnu jariir atabari ayaa fii tafsiirihi ku soo guuriyey juska shanaad safxada saddex boqol siddeetan iyo afar ayuu ku soo guuriyey halkan marka waad aragtaan walaalayaal cabdullahi bnu cabbaasa wuxuu awili yowma yugshafu can saaq yowma yugshafu can saaqin ayuu awilaa ilaa iyagu waxay qabaan sifaadka ilaahay waxaa ka mid ah shansho inuu ilahay shansho leeyahay nacuudu billaahi min daalika ilahay anta caqiidadaa ka magan galnay waa tashbiih caadi ah war cabdullahi bnu cabbaas waad arki shanshada qur-aanka lagu sheegay wuxuu yidhi saaqan shansha loolama jeedee waxaa loola jeedaa yugshafu can shidda maalinta qiyaamaha ilaahay wuxuu faydi dhibaato aad u daran ayuu qiyaamaha ilaahay soo dejinaa saasaa loola jeedaa buu yidhi ta'wiilkaasna waxaa soo guuriyey ibnu jariir atabari wa dakara daalika ta'wiilkaas waxaa kaloo xusay alxaafidu sheekhii xaafidka ahay ibnu xajar filfatxiyuu ku xusay fatxulbaari ayuu ku xusay juska toban iyo saddexaad safxada afar boqol labaatan iyo siddeed ayuu ku xusay isaguna saaqaas inuu cabdullahi bnu cabbaas uu ku awilay bimacna shidda wabnuljawsi ayaa soo guuriyey isaguna fii dafci shubahi tashbiih kitaabkiisa la yidhaha safxada toban iyo siddeedaad ayuu ku soo guuriyey qaala wuxuu yidhi ibnuljawsi qaala ibnu cabbaasin cabdullahi bnu cabbaasa wuxuu yidhi iyo wa mujaahid iyo wa ibraahiimu nakaci iyo wa qataada iyo wa jumhuuru alculamaa yugshafu can shidda shiddo xaggeedaa la faydaa shiddo xaggeed ayaa la feeydi saasay ibraahiimu nakaci iyo qataada iyo mujaahid iyo cabdullahi bnu cabbaas iyo jamaahiirulculamaa saasay saaqa ku awileen oo inaan shansho caadiya loola jeedin ayay waxay ku awileen in loola jeedo bimacnaa yugshafu can shidda taasina waa ta'wiil waadixa kana sugnaaday assalafu saalix halkaasna waxaa ku baaba'ay hadalka ay meelaha ku faafiyaan oo dhahaya salafu saalix waxba ma awilaan ta'wiilkan isagana shubha ayay ku soo arooriyeen casharadeenna dambe ayaana shubhadaas ugu jawaabi doonnaa walaalayaal halkaasna waxaa inoogu dhammaaday darsigeennii saddexaad ee kitaabkeennii alhadyu alwaadix fi dabi can muctaqadi salafi saalix